بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي الميل كاستي سنروغدان يوسي كاستون انديغايتان haka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba xiliyadan oo kale aysan ku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo oo markii lagu reeba hamiinnimada sabtadaha galaas qodobada oo ka barnaamijka kulanka warsan isinka dheegi doontan oo anina siinkahay waliba ku mid ahaa madawiinaga maamulka galmudowga oo diiday xilka qaadisyo ku suubiyeen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas may sheeni in madawiinaga maamulkaasi xilka qaadis ku suubiyaan xildhibaanada maamulkaas oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta sidaas oo kale xildhibaan garaad yuusuf maxamed oo sheegay tirada xildhibaanada mooshiinka kushaantii madawiinaga maamulkaasi waana guddoomiyaha nuusasahe ma dhabbaa in xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug iyo xilku ku qaadeen madawiinaga maamulkaasi axmed ducaale geele xaaq oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta sidaas oo kale xildhibaan xasan cabdulaahi xasan asasey oo ku mida mudaniyaalka baarlamaanka maamulka galmudug oo sheegay in xilka qaadowka madawiinaga hatalaka suubiyahaaya iyo gadaal ku riihayaan dowladda federaalka soomaaliya taasna suurtagalan hayna oyay abuuro korta dagaalo sokeeya dalka kadhi may sheeni in xildhibaanka hata dagaalo sokeeya uusan kabaag umuta dagaas galmudug oo ka barnaamijka ka dheegi doonta wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed oo sheegdii in golaha deegaanka degmada xudursi cadaaladda lanqiibi dhinaga kalena iyo sheegdii anti dhululka liska haysada ee magaalada baydhabo wasaaradda guddi in xil saaro doonta arrintaasna an dareeri doonna oo ka barnaamijka ka dheegi doontan hoo ilaahay awoodile raalle ka nagad guddoomiye ku-xigeenka maamulka galmudug oo way wanaagsan ku tilmaamiyey sharciga xilkaluku ku qaadi madawiinaga maamulkaas oo ka barnaamijka ka dheegi doontaan guddoomiyaha guddiga qaranka dib u heshiisiinta oo walaaca kumuuji xiisado ka teegan galmudug xille galmudug xiisado dagaal iyo waxaanu siyaasadeed biyo eedanka teeganin oo ka barnaamijka ka dheegi doonta barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheegi doontaan barnaamijka kulanka warsan ha ka dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulanka warsan hamiignimo khamiisa galaasuu taarikhdan ka eedanta labaatan iyo toddobada bilo sagaalaad sanadka labada kun toban iyo toddobada barnaamijka uu ku wali hasiin saaray waana siinla socodsihay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaala dhinaga farsamadana waliba infidiya saaxiibkay maxmed biikey aan ka horreyn madawiinaga maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf oo diiday xilka qaadowyo kusuubiyeen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas isuga sheegay in dad qolko haskihiri oo tumungiyo koogof ah xil unku qaado kor axmed ducaale geele xaaf oo arrimo wasi oo arrimo kale ku hadali weliba uu saray wallahi arrintaas anigu war uma hayo idaacaddan ka maqlay wax ka jiraan lama arko baarlamaankiina hadda inay fadhiyaan iyagoo lixdan iyo dhowr ah waxa meesha tagana waxaa laii sheegay inay dhowr iyo toban ahaayeen waxaana waa wax fawda ah oo miidiu fiilsay wax ka jira lama arko marka ugu horeysa dadka waxaan kuu sheegaa afar bilood iyo bar baan joogaa lix bilood ka yarna goosho lagaloo geyn karo qof la doortay dastuurku saasuu qorayaa xildhibaanadii iyo dad badana xamar ka imanaya imanaya arrintaasna rasmigeedaa la gaari doonaa idaacadihii laftooda hadda sheegay baa qaarkood beeninayaa oo runtii ogaaday mame gola fariisa horta maba jira waa departan hoolkiisa halkaana ku yaalaa labadii guddoomiye ku-xigeenka guddoomiyihiina waa joogaan xaafad baa waxaan lagu sameeyaa la yidhi wax ka jiraa ma jiraan waa been iyo khuraafaad iyo iska fawdo weeye fawdo un labuuray weeye oo ninkan guddoomiyaha baarlamaanka ka shaqeeyey oo xamar laga soo diray oo la yidhi adugu un mar gacanta hala taago sidii hirshabeelle oo kale waa mooshin dabayl socota weeye laakiin meel bay ku dhamaan doontaa insha allahu sida hadda arrinta halkaan ay uqalacsan tahay goboladii iyo maamuladii iyo adduunkii iyo hebelo waa la yaaban tahay dhaqanka dawladda dhexe walai kasoo baxaan arkayna laakiin waxaan idin cadaynayaa anigu baarlamaan shirana ma jiro xilliga ma qaadin igamana qaadi karaan hadday xataa wada shiraan igama qaadi karaan hadda maba wada shirinoo mala jiro gola shirana ma dad baa laga soo diray arrintaana batatan waxaa ka dawladda dhexaa ka dambaysa waana arrinta hirshabelle lagu sameeyey bool walbana saa in lagu sameeyaa la rabaa marka dee taasna in adduunka ka hortayaa loo baahan yahay waa ka tirsanahay dee inaan ka tirsanaano oo aanu xuquuqdeeda ka doorano aan dhahno war bal aanu kala hadallo yaa loo baahan yahay marka markaan kala hadallana hadalkiibay malaha dhibsadeen oo cod ay doonayaan bay rabaan inay keensadaan aniga abudabe baan tegey abudabay communitigaana ii yeeray communitiga soomaalida ku nool oo ka baqay in lasoo misaafuliyo cabdiweli waa kii sheegay shaykhul xasan waa sheegay fawdo laguma samayn gobolkan unbaa maaragtay iska wasaaray abudaray tegideedii weeye iyo waranaga abudaray dadka yaanana ka musaafurin baanu warsanay aniga iyo shariif xasan iyo cabdiweli waa u tagnay iyo hirshabeelle waxaan niri dadkayga yaanadan ka musaafurin annaga arrintaas gabal shaqo kuma lihin balaqaad waxaan leenahay imaaraadkii sacuudiga hala joojiyo ayaan le marka arrintaas unbaa ka xumaatay dawladdu wax ka jira lamaarka been wey hadday shubsan yihiin iyagoo lixdan iyo dhowra warkana waa idiisoo sheegi doonaan ku dhageysto wax ka jira lamaarka waa beenkiis wey wax la xureeya lama arko cunfurtana lama arko magaalada ayaa kacsan oo hadalladoodii iyo nimankaas gobolkooda aada uga xumaatay qolada security-ga ayaa waxay yidhaahdeen wadama yara magaalada warwareegeeda ha aadinina magaalada weligiisna magaalo ma aadin jiro waa hagaagkaas weliba hay madawiinaga maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf oo hayowka xilka mise xafiiska lakamurun sinyi oo warbaahinta la hadalaay
aflah specialist hospital isbitaalka gaarka ee afla
ilmo wahado laantisna egangu aadaneegan baahanyi afla isbishaaristi hosbitaalna caafimaad iliisu ambadan isbitaalki lan oomanaayo afla isbishaaristi hosbitaal abshir i ijaaba eebigan hanin adeejiyo aflah specialist hospital ini ilbaabadiis baydhowolaka balaga idlay ku dhuuridii oloololay ku dhuuridii i eredlay ku dhuuridaaba caafimaad eebagaa qaba ilow adeeg caafimaad oo kunbad ee meelalakiinka diyaariyo aflah specialist hospital bukaan hoo eta aflah specialist hospital hoo ada bukaan weda aflah specialist hospital bogshay gal baarta baarto afla specialist baartabaartidismayba ku mid ah surgery department qaybta qalinka pediatric qaybta awlaada oti qaybta dictoorka fadheeda udurka aan ka sheegdhadaasa usuuna kuwa ka dhegansidow laboratory qaybta shaybaarka oo kinka diyaar ee khabiir shaybaarka ka takhasusi Ex-
dhinaga kale xildhibaan garaad yuusuf maxamed oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug oo sheegay tirada xildhibaanada maamulkaasi ee mooshiinka ku gudbi madawiinaga oo xilka qaadiskuna ku suubi intiyo haayeen tiro eedan fara badan konton iyo sadde qof non odayeen inti madawiinaga xilka lagu qaada xildhibaan garaad yuusuf maxamed oo arrimoodasi oo arrimo kale uun weydiini weliba us erey bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay maxamed sidaad ka warqabteen maalmihii ugu dambeeyey ee baarlamaanka dowlad goboleedka yurub waxa uu ku jira dhibaato dhanka kulamada ah oo sida cusbataan warkii baarlamaanka waa loo diiday xildhibaan inay ku shiraan xubnaha baarlamaanku si cad ayaa looga hor istaagay sidoo kale gudoonkii baarlamaanka ayaa sidoo kale isagana la afduubay oo gudaha xarunta baarlamaanka xarunta hadda madaxtooyada ayaa sidoo kale lagu afduubay ku jiraan ilaa warbaahinta ka maqleysan gudoomiyaha baarlamaanka oo arrintaas ka hadlaya iyo sidoo kale weliba madaxweyne ku-xigeenka oon ka bixi karin xarunta madaxtooyada galmudug saddex maalin ayaan runtii ku noqonaynay madaxtooyada laba maalin oo ka horeysa labadii maalin oo hore waxaa naloo diiday inaan iridda hore ka dirino oo xubna sida meesha shacayaala ciidan xalay guddoonka waxay noo soo direen masaj in maantay kulan oo jiro sidoo kale marka madaxtooyada maanta waa gudahan u dalnay laakiin hoolkii baarlamaanka waa naloo diiday inaan inaan ku kulanno sidoo kale guddoonku inuu noo yimaado oo nala hadlo waa loo diiday sidaas daraadeed xildhibaanadu waa isku noqdeen waxay darowsadeen sida xeerasaad ku dhigayo in meel kale ay ku qabsan karaan kulankooda maadaama sidoo kale guddoonkii mal afduubay ee gudaha ku jiro in runtii ay muhiim tahay in shaqada baarlamaankana la wado markii aan aragnaa dhibaatada iyo gabarkaanka iyo runtii yani maxaa kutumashada dastuurka uu sameynayo madaxweynaha madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geeldaxaaf ayaan runtii arrintaas iyada haddii isaga noqonay waxaana kulankeena ku qabsanay meel kamida magaalada cadaadis xeerasadkiina noo dhow yahay waxaana shaqadii madaxweynaha ugu hayay galmudug aan sidaas daraadeed uga ceyrinay halkaa ma garat runtii waxaa soo xaadirtay konton iyo shan xildhibaan ayaa soo xaadirtay fadhiga waxaa codka kalsoonida kala noqday madaxweynaha konton iyo laba xildhibaan hal xildhibaan wuu diiday laba xildhibaanna way ka aamustay sidaas daraadeed madaxweynaha dowlgal madaxweyne hore beriberigamido sidaas ayuu shaqada ku weyn doonaa hadala waa filista balasun afartan iyo lixdan meel uu ku weyn karaa madaxweynaha waxaa shirgudoominayay xubin aan iska dhex dooranay sida xeerasaadkeena uu nabadgel yahay qodobka sideedaad xeerasaadka uu nabadgel yahay noo fasaxay inaan hadii duruuf adag ay timaado guddoonku ay kasoo qadiri waayeen shirka in xubnuhu ay ufasaxan yihiin in ay shir dhexdooda qabsadaan kadibna ay guddoon doortaan sidaas ayaan hawshaas ku meel marin waxaa xilka hooray madaxweyne ku-xigeenka oo si toos ula wareegaya marka madaxweynaha xilka laga qaado runtii gudoomiyaha yani shir gudoominaya oo kumeel gaarka ahaana oo arrintaas uu ka dhawaajiyey in madaxweyne ku-xigeenka uu shaqada la wareego ciidankana guud ahaan loogu baaqay inay isaga la shaqeeyaan maadaama madaxweynuhu marka hore uu ku yimiday codka xildhibaanada xildhibaanadana ay kalsoonida kala noqdeen intaan ka warqabay aniga waxay igu dambeysay doorkii way ku xamidnaayeen waxaa dawar oo kale uga soo garan ma jiraan waxaan dareemaya inay weli sidii ugu waxyeeleyn hadeer wax degdeg laagama jiraan galmudug qalalaasay gashay galmudug waxaa madaxweynuhu u dhaqmay hab aan mas-uuliyad ku jirin ka warqabka galmudug waa la isku darsaday oo bulshooyin badan wax isku darsaday maaha meel qof kelbigi ku takrifari karo waa saddex hay-adood oo runtii u baahan wadatashi u baahan sida dastuurka u dhigayo waxay u baahan tahay in la wada tashado go-aanada la gaara laga wada tashado laakiin sida aad ka warhaysaan warbaahinta inaad ka dhegeysanaysa madaxweynuhu horsiiskiisa u sheegay inuu isagu go-aan kasta uu qaadanayo cid kale inaysan shaqo ku lahayn oona si cad u sheegay inaan runtii aysan waxba ka gelin inta kale aysan waxba ka gelin arrintaasna waa dembi dastuurka lagu sameynayo sidoo kale dastuurka galmudug wuxuu waafaqsan yahay dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo aasaasu ah xaalsi cad madaxweynuhu u jebiyey dastuurka federaalka soomaaliya oo qarannimada iyo isuhaynta dalka iyo dadka soomaaliyeed ah wuxuuna heshiis la galay dawlado shisheeye sidaan awood lahayn arrintaasi markii uu aadayey markii uu sameynayana ciduu kala tashada ma lahan hadii laga wada hadli lahaa طبعا arrintaasi marka waxay noqotay arrin oo runtii u baahatay inaan jawaab adag ka bixino waxa la iskula joogaano waa sharciga sharciga hadii la ka weyn ay jirto waxa weeyaan waa waa waa dhibaatada runtii hadda nagu dhacday oo waxa la iskula shaqeeya waa waa runtii waa waa sharciga waa in holka loo diido baarlamaanka in madax sharaf leh oo xasaanad leh oo dadku ay doorteen oo laga yaabo madaxweynaha codka uu ku yimid ka badan ay ku yimid inuu ka qaado runtii maxaa yahay sharafkoodii iyo xorriyadoodii iyo qofnimadoodii inuu ka qaado runtii arrintaas waa arrin aan aan aan la dhageysan karin indhahana laga laga maxaa yahay laga yani laga qabsan karin waay marka inaan ka jawaabna waa waa waajib dastuuriya waay marka arrintaas waan sameynay waana runtii mana ahan arrin degdega waa arrin masaareyda waajib ay bunka adeer maheshiinka waa la keenay maheshiinkuna waxaa loo baahan yahay sida xeersaadka mid saddex maalmoodo maalmo shaqo ah ayaa loo baahan yahay maheshiinkana waxaa la gudbiyey oo runtii guddoonka loo gudbiyey si hore u sheego xalay ka sheegay daadaa labaatan iyo saddexda bisha loo gudbi marka saddex maalmood maalmo shaqo ah annaga waa tigayna hoolkii waa nagala soo celinay waan tigayna waa nagala soo celinay marka saddex maalmood maalmo shaqa loo baahan yahay waana fahmayna arrintaas iyada marka wax wax oo maxaa tay dhibaato ana runtii oo aan annaga ku sameynay ma jirto marka sida sharcigu qaba ayaan waafajinay shalayna cod ku yimi haddana cod baa lagala laa runtii waxaa xigi doonta daaledmo in arrintaas iyada ah soddon maalmood gudahood madaxweyne lagu doorto sida dastuurka u dhigayo guddi doorashana dhawaan la magacaabo arrintaasna hore loo wajaho daaledmo madaxweynahana madaxweyne horena waxaan ugu baaqaynaa inuu runtii xasiloon muujiyo shaqadana siduu shala ku yimid uu runtii u wareejiyo daaledmo
shirkadda ganacsiga guud ee habso idris salaamu calaykum calaykum salaam saaxibi howdaaw aniina faylahay raabtun waybakiinka kuwayha mara faafaday Mhm.
tumunka guriya lama doorku weelfaday reed galab dhismiha mara kuweydiya babaa saamaale bay qalab dhisma bay dhowba dhoobinina may hamar bay koo jara may may bay dhowhaano yoo faa'idi weydiyaan li'anama injeeda shirkada ganacsiga guud ee haasko ye hafiis iyo aragdeeda yeeseeda fadeeha mar wah adigo warakii haaye haaskala ariseegaasi bay dhowba hajegti ani arigi adigo ani ariga ki jeey i tus naki habbaa masaajid arabta hortiisu halo war fudada sheegas
aha waa akrib bay Wah, kiyaa shirkadda ganacsiga guud ee haasko Ah.
may emehadegdi Waa emehadegdi.
usmay markaba baydhoha fadheeda imbolahan baaruray lakasheeni waa isjiiday walaala kasaani isjiida la sheenana iyo sodudube
weli wali ka guda jirnay arrimowga galmudug iyo xiisadoo dhanka siyaasadda ee ka teegan galmudug xilliyo deren xildhibaana ka tirsan baarlamanka federaalka ah aqalka sare iyo aqalka hoose xildhibaan xasan cabdulaahi xasan as-asey oo ku mid a mudaniyaalka baarlamaanka galmudug oo sheegay intii hatalin roogna mooshin lugusheen madawiinaga maamulkaasi oo sharciga galmudug nuusa dhikow anti libilood kureed luqusheeno kora madawiinaga maamulkaasi mooshiin balse mooshiin iyo gadaal ku riihayaan dowladda federaalka gaar ahaan madaxtooyada soomaali lahakumaley anti hillunku ku qaado korna madawiinaga maamulka galmudug sidaasi waliba idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qadka taleefonka inku ka sheegay xildhibaan cabdulaahi xasan asase waa mahadsan tahay walaal adaa mahadsan tahay galmudug waa maamul orduna xiligaa madaxweynaha la dhasay isagoo dhanna wuxuu jiraa muddo laba sano ah madaxweynaha hadda joogaan wuxuu jiraa muddo afar bilooda marka waa maamul si transparent iyo nidaam ku dhismay sharciyalaha oo hay-adaha dowlada suuriya leh marka waxyaabaha de aada maqlaysaan si aad umaqlaysaan umaqlayan xildhibaan ka tirsanaya xildhibaanada galmudug ma dhicin inta xildhibaano kooxa iyo dad shacaba lagu ururiyo hotel meel la galo oo gudoomiye baarlamaan la gudoomiye ku-xigeen ma joogo in dheeraada xilkan madaxweynaha ka qaadnay waa iska dareemi kartaa wax sharcina ku qatama maahan wax saameyn ku leh galmudug iyo maamulkeeda ay dee sharciyad iyo nidaam ayaa madaxweynaha xilka looga qaadaa wuxuu leeyahay halkac loo maro oo dastuuri ah wuxuu leeyahay nidaam lagu wajaho wuxuu leeyahay qaabab loo maro xiliyo aan laga qaadi karin xiliyo laga qaadi karo oo dareemi kartaa dastuurka galmudug miisan dowladda federaalku wuxuu qorayaa muddo lix bilood ah qofku cusub inaan xilka laga qaadi karin bulshada laga keeni karin qodobka koowaad oo qodobka labaad wuxuu yahay habraaca madaxweynaha xilka looga qaadayo waa habraac la maro waana in sababo la keeno waa in muddo toban beriya laga doodo waasaga galmudugka suurkeeda ku qoran madaxweyne waa in la keeno baarlamaan su-aal laga weydiiyo su-aalaadi lagu qanco xoogaha lagu haysto waa in gacanta loo taagaa in gudoomiyuhu joogaa imaamkiis hataa gudoomiye ku-xigeenka labaad gudoomiye ku-xigeenada hataa kala ah marka waxaa la dhigi karaa waa wax iska xildhibaan ragda inta iska tegay meel iska tegay dee gudoomiye la joogin oo yiri madaxweyne xil daleen kartaa qaskaasna waxaa kow ka ah dowladda federaalka anigu danta ay ka leedahay ma garanayo marka waxaa la dhigi karaa nasiib darro admi darro iyo culays ayay dowladda dhexa ka wadaa deegaankan waxaa deegaanada soomaaliya deegaanka amniga badan magaalada amniga badan caasimada kumeel gaarka galmudug cadaado maantana maantana waxaa laga dareemayaa qasnaan iyo fawda laga dareemaya dowladda dhex fadhigeeda ka dhex maqlaan waayahay xildhibaane sida aad la socoto horta waa imisa xildhibaanada tiradooda horta dhammaan xildhibaanada galmudug waa sideetan sagaal xildhibaan inta badan way ku joogaan magaalada cadaado way ku sugan yihiin way ku sugnaayeen waxna way maqnaayeen marka haddii mar gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa ee xabsi guri laga dhigay oo banaanka aan soo bixi karin xildhibaanadana waxaa la sheegay maalintii shalay in ayaga laftirkooda iska dhex raadinayay in ay doortaan hogaamiye oo markaa ay mooshiinkaasi hogaamin doono bal marka haddii madaxdii xabsi guri ay yihiin soo xildhibaanada sharci uma laha in ay mooshiin ka keenaan madaxweynaha horta waa mahadsan tahay anigu horta ma rabo inaan aan iska dhigo nin madaxweyne difaacaya ama sistamada socda kala difaacaya ana waxaan rabaa hadda kuu sheego horta madaxweyne gudoomiye baarlamaan lama xiri karo xildhibaanna lama xiri karo madaxweyne lama xiri karo xasaanada la sidaa ilaa xasaanada laga qaado anigu dad xiranna runta markaan kuu sheego ma aan arag magaalada qasnaana ka jirtay for security reason ana warbixin sida igu soo gaartay hay-ada amniga u tegay shantooda labada ku-xigeen labada madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka iyo labada ku-xigeenba magaaladan awalba uma aysan bixi jirin magaaladana madaxtooyadana waaweyn kala qayb ka mid ayaa baarlamaanka ku shiraa oo degan yahay xarun ku leeyahay xafiisyo iyo oo xarun baarlamaan ku leeyahay xaruntaasaa baarlamaanka u furan ayadaa lagu shiraa hase ahaatee magaalo loo dhaxana ma jirin runta markaan kuu sheego waxay ahayd qasnaan iyo fawday ahayd annaga oo xildhibaanadan ah ayaan ban bixi karinba ama aadi karin waxaan ahayd banaanbaxyo iyo culaysyo iyo fawdo tiro badan oo amni xoogaa fusin ah iyo ciidamo aan ku dhex jirin magaalada de ciidamo amniga sugaayo xoog xoog badan ma aysan jirin anigu marka anigu meeshaan joogaa xildhibaanada deegaankan ka mid ahay weliba deynta khaasatan cadaado ma ma ma ma arkin dad la xiray ama guddoomiye la xiray ama cid kale la xiray runta markaan kuu sheego ee mana jirto meel loo baxo oo bahalkii muxuu ahay magaalada hadii laga baxayo cid la celin karaa ma jiro guddoomiye waa xor xaladaana waa way joogiyey marka waa waxa waxaa la dhigi karaa waa waxyaabaha oo siyaasadda barkeynaya la dhigi karaa oo qoqeybo ka mid a meesha khilaaf aa jira gudoomiyaha ay isku dhacsan yihiin madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenka khilaafyadeedana idaacadaha laga kala mid wax qarsoon maahan khilaafyadeedii ayaa ayaa waxay ku kala dabaqeen siyaasadda soomaaliya ee baalka dowladda soomaaliyeed foo iyo dhibka ay ka wada deegaanka ee lagu kala dabaqo qaar ka mida gudoomiyihii madaxweyne ku-xigeenka la adeegsanayay dowladda ay adeegsanaysay iyo xildhibaanada qayb ka mida si fooyadaas ku socoto fooyadaasan saameynaya saameynta ay yeelatana amni darro in madaxdii dalku ay tad banaanka u bixi karina ka timid oo maahan cid xanimana la xirayo oo xabsi ku jirta ma jirto ma garad waayahay eh, qof hadii qof hadii qof hadii la xiro qof hadii la xirana telefonaana loo looma ogolaado ee baalkii muxuu ah inuu hadlana lama looma ogolaado ma garad adigu waa dhegri kartaa waayahay eh, xildhibaane sida aad meesha waxaa ka jira eh, siyaasad oo loolan dhinacyo fara badan eh, eh, eh, laisku adeegsanayo Eh, marka markaan dhanka maamulka aan u nimaadno ee magaalada adaado maanta waxaa soo gaaray xildhibaanada labada gole ee ka soo jeeda deegaanada eh, galmudug marka eh, xildhibaanadaas ujeedadii maxay tahay haddii aad maanta la kulanteen
rumaasan tahay waxaa yimid xildhibaano labada aqala oo oo ko dhowr iyo tobana xildhibaanadaas waxay la kulmeen madaxweynaha iyo eh, gudmi gudoomiya baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka oo khilaaf uu ka dhexeeyey ay la qabeeyeen hadeerna weliba way la fadhiyaan marka wax kale oo intaas ka dheer yihiin ma jiraan dabcan ayagaana soo saari doona wax ay ay arkaan oo ay arkaan maantana si si si nabad ay kasoo gaarin magaalada ay ku joogaan marka eh, waa intaas eh, ayaguna weli go-aamadoodii dabcan ma aruurin xiliyada soo socda aruuridda aan kana hadli doono Eh, dhinaca kale eh, gudoomiyaha baarlamaanka eh, maamulka galmudug waxaa la sheegay in uu eh, eh, taageersan yahay eh, xilka qaadista lagu sameeyey madaxweynaha kadibna eh, gudoomiyaha baarlamaanka laftirkiisa mooshiin laga gudbiyey oo gudoomiye ku-xigeenkana uu ogolaaday marka arrimahaasi oo idin eh, ka taagan galmudug ma laisdhihi karaa waxa ay salka ku hayaan caanooyin qabiil oo hadda madaxda ay qabaa'ilada si si ay u kala degaan halkaa ay u kala awood badan yihiin
horna markaan kuu sheego eh, galmudug way ka gudu gudubtay qabiil iyo way ka gudubtay waa de- waa dad dimuqraadi ah waa dad u socda runta markaan kuu sheego meeshaan qabiil eh, cidina iskuma eh, iskuma muqtuurto waa dad wada siman oo dareemi kartaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku- iyo madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynuhuba dabcan dadka raacaya intaba ma ahan ma garad Eh, eh, sa- shanta dalka lagu sarreeya midnana midkoodna ma aha marka eh, mana islihi eh, ficilkaasna kama dhex muuqda magaalada dabcan ay joogaan laga yaaba war ay ka hayn meeshan waxa waaye si si waa waa la diriray dagaalkooduna de waa waa waa wax qarsoon maahan Eh, nabad in lagu dhameeyo ahayd nabadda lagu dhameey waaye dee sidii yun u socday Eh, marka waxaa la dhihi karaa aniga eh, cid hadda eh, xa- eh, madaxweyne xaaf dadka raacdaado degan eh, magaal degmada degan ma ahan marka sidaarta laisku sheego cargacalna ma ahan marka cid cid ugu muruqtuuri kartaa midii kale maba ka jirta galmudug dee ficiladaasi kama jiraan sababta ay tahay dareemi kartaa la- muddo laba sano iyo baraha maamulkan jiraa muddada labada sano se- markaas laqof mazuulana laguma eh, waxyeelaynin lo- ma- mana uusan ku dareemin Eh, magaalada marka waxa waaye waxaa la dhigi karaa taas waa iska ninkii jecel unbaa iska sheega ma garan Eh, marka aan arrimahaasi aan kasoo gudubno ee galmudug laba sano iyo bar sida aad hadda ka dhawaajisay ay jirtaa marka waxaa la riday madaxweynihii ee maamulkaasi ee dhabarku u ritay oo soo dhigay waa riday kan maanta xildhibaanaha hadlay waxay leeyihin waa ridnay marka fargelintaan socotaa horta marka runta kuu sheego eh, madaxweynihii hore waa runta waa la riday Eh, isaguna ma ma ma- dad karaasi dalka ma gelin oo markuu arkay uu sharciyadii fiiriyey wuxuu wuxuu ku qancay inuu iska tagaba wana isisiixa jiray wuxuu yidhi anigu dee caafimaad daraan dalka la wadi lahaa Eh, ilaahay caafiyo waana caafimaaday marka labaad waxay tahay eh, midkan waa madaxweynihii labaad galmudug oo runta xilli yar oo lix bilood wey jiraa sharciyanna mada laga keeni karaa hadda murshin oo dee tadsuuriyan maba ahan bay laga keeno waxaa la rabaa dee mawkiidna sharci ku dhaqmayno markaas ma ahan waxa hadda ka socdaa sharci ma ahane waxaa loo la dhihi karaa waa fawdo loogu talagalay ummadan hore u socoto in lagu hagardaamiyo kana socoto madaxtooyada soomaaliya marka maamul goboleedyaa jiro ee maamulka galmudugle maxaa keenay in mar kasta ee madaxweynihii samaysto la rido
horta waa mahadsan tahay madaxweynaha dalka keliya lama ridin allaasaha dalka dad badan inay ka sameeyaan dowladda dhex hartaa iyo dabaaldalogi kartaa waxa la riday madaxweynihii hirshabeelle waxaa isku iskudayo badan lagu sameeyey koonfur galbeed hadeerna in lagu sameeyaa la rabaa kan galmudugga hadda lagu sameeyey marka iskudayahaasi way iska jiraan waana siyaasadaha dalka oo siyaasadda dalka oo adiga waraar qabta oo dee inay dee wax foodo maahan ee wax kale aan dee lugta saarayn anu marka waxay ka helayaan ma garanayo laakiin waraasyada iyo dhibabka jiraay waxaa la dhihi karaa waxa abuuraya madaxtooyada soomaaliya laga abuurayaa marka isku daya qaawan oo aan indhadii dhagalahayn oo aan sharciga loo fiirinayn oo xitaa boqolkiiba hal xitaa sharciga laga waafajinayn waad kartaa nabada dalkan iyo horumarka ummadda soomaaliya gaarto in la weeqayo marka ma ma sheegi karo asbaabaha ku kalifaya ee madaxda dalka waxaa la dhihi karaa waa dee dad loo soo diray aan dhihi karaa in horumar la-aanta dalkan ma garatay marka weligii ma aanan arag madaxweyne afar bilood jooga madax xilkiga laga qaaday haddana yaa ka qaaday xildhibaano iyo dad la aruursay xildhibaano yar oo tiro yar iyo dad la aruuriyo shacaba meel maqaaxo inta la geliyey gudoomiye baarlamaan midnaha jooga qof walba uu yiri isaga lisayo marka waxaana kuu sheegaya dowladda dhexe way ku imaan doontaa inta hoteelaha waayo muqdisho xildhibaan ku jira madaxweyne isagaa madaxweyne haddii tan la jooji
waayahay waayahay ugu dambeyntii marka adiga xildhibaan baad tahay ee galmudug ayaheed adaa ka taliyo sideed u aragtaa go-aanka madaxweynaha galmudug ee mudane xaaf uu ku taageeray go-aankii dowlad dowladaha khaliijka ay ka qaateen ee dowladda qatar
horta waa mahadsan tahay horta madaxweynaha galmudug asagaa maydin galmudug madax ka ah asagaa madaxweyne ka ah baarlamaanka wuxuu leeyahay shuruuca iyo dal iyo sharciyo u dhigan heshiisiin markuu madaxweynuhu soo galo waxaa la horkeenaa baarlamaanka la yiri la horkeen baarlamaanka la horkeenaa haddii uusan ummadda wax dan iyo dad waxba is ugu jirin waa lagu celiyaa laakiin gudoomiyaha baarlamaankuna wuxuu kuulaa afka baarlamaanka speaker baarlamaan waaye ma ma markii hore dalka ka hadlayda waxaa la rabay madaxweynaha hadduu saxiixa soo saxeexay in la sugo inuu horkeelo baarlamaanka ciddii diidanayna baarlamaanka kaambin karaysata inay celiso oo lagu celiyo laakiin aniga shaksiyan marka weydiiday sideetan afartan iyo sideed xildhibaan oo duuban oo idaacadaha ka aragtay oo xalay fariisan ka mid ahaa kuna ayiiday go-aankii baa madaxweynuhu uu soo qaatay sababtuna waxay ahayd wuxuu sharaxay waxa dalka ka jira iyo wax uu soo qabtay iyo wax uu hayo iyo heshiisku siduu ahaa iyo wax uu bahalki ummadan galmudug u hayo marka waxaa la dhihi karaa markaan fiirino siyaasadaha soomaaliya marka la fiiriyo ama siyaasadda soomaaliya marka la fiiriyo wuxuu madaxweynuhu keena wax soomaaliya wax u dhigaayana ma ahayn waxay ahayd wax danta galmudug ku jirto dadkeeduna uu u baahan yahay ay ka mid tahay deked ay ka mid tahay bahalki mashaariico in la fuliyo jeejee ay ka mid tahay marka waxaa la dhihi karaa anigu shaksiyan u arkaa inay tahay madaxweyne wuxuu keenay wax macquula ee heshiiskaasna dowladda dhexan weli waxaan ugu baaqaynaa inay dee adduunka dhexdhexaadka bariga soomaaliyeed kuma jirto sababta ay tahay waa dowlad saboola una baahan inay dhisanto marka waxaa loo baahan yahay inay intay gasho heshiisyo rasmi inta gasho inay u caado wayna aadi doontaa oo masaan masi ahaa doonta kaas weliba ay xildhibaan cabdulaahi xasan asasi oo qadka taleefanka usuga rooga adaadiyinku ku waramay
borow borow baaryow bismillaahi raxmaan raxiim walaalayaal usan waa biyaabay bulshadan geekanta aan bogtaa lahayan belenay wale kuwarsadow baqaarka walaalo oflow ah baqaarka walaalo oflow ah
bakhaarkun walaalo ooblow umadirtan bakhaarku walaalo ooblow liin isan sewalsiinku eyan bakhaarkun bakhaarsi ahay baqaarka walaalo oflow boqorkii baqaaro bay dhawuun baa ilaa yaa bagaash kunbud bartalanka seedow baqaarka walaalo oflow baradii belanay bulshada baaran jeewa markii buku bayaansadii birbiyo injeedaan bakaarku walaalo ooflaw bakaarku walaalo ooflaw bakaarku walaalo ooflaw leeguweeras bay dhow gudaashe bababababababa beera beer ku fayla bedabed kufayla bakaara bakaarku sareey bulshooy ani ban ka dhisiron iinboob sidoy baariyow baarankaas baab goone waa baqaarse baqaaran ku sare
gudoomiye ku-xigeenka maamulka galmudug oo wal wanaagsan ku tilmaamiyey sharciga lantiigsidi xil ku qaadowka madawiinada maamulkaas xareed ali xareed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka galmudug yasada warfidiyeenkan sheegay walaal ma jiraan hooshada ay soo gudbiyeen dhowr iyo afartan xildhibaan oo ay kusoo eedeeyeen guddoomiyaha baarlamaanka ilaa iyo sagaal qodob oo dastuuri ah inuu jebiyey markii aan maanta la ii keenay oo aan eegay sharciyadiisii inuu sharciyad ku fadhiyana oo aan fiirinay aan tirfatirnay waxaa soo baxday inuu sharciyad ku fadhiyo sidaas darteedna aan markaas aan idaacadaha golgeliyey inuu jiro mooshinkaas laga keenay gudoomiyaha waktiga saacadaha ugu soo horeeya belina aan sheegi doono waktiga doodiisa bilaaban doonto haa mid kaliya gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo laga keenay oo ay ka keeneen dhowr iyo afartankaas xildhibaan ay ku eedeeyeen dodobbo dhowr ah kuwaas ayaa maaragtay ayaa kullay annaga shaqadeena waa afhayeen waxaan afhayeen waxaan nahay baarlamaankaas xafiiskayga haduu soo gaaro booshin noocaasna waajibaadka afhayeennimadu ay tahay inuu shaaciyo markuu xaqiijiyo inuu sharciyad ku fadhiyo gudoomiyaha saacadan ka bilaabato waa xildhibaan caali ah waxa uu eedeymaha mataqaanaa lagu loo soo jeediya ayaa laga rabaa inuu isdibaa walaal waa arrin dhibos oo ku arkay facebookyada runtii ma jiraan guddoonka iyaga meel kamida uu tegey annaga golihii baarlamaankana ma sufurnayn guddoonka iyaga meel uu tegey oo xilkaasa guddoonka iyaga maanta lama soo wada joognay beelmana ahaade markii ilaa aan dohorkii markii la ii keenay intaan dohorkii la arkagin mooshinkii madax guddoomiyaha intaas wixii ka dambeeya ma ogi meel annaga aan mataqaana aan ku kala tagnana ma jirin meel baan wada joognay sharciyadan haddee madaxweyne markii laga keenayo mooshin ama wax laga samaynayo waa inay noqotaa meel guddoonka uu ku aqbalo mooshinkaas guddoonka iyaga cid qabatay ama takalfadhigaas fadhiisada ma jiraan haddee sa hadday u saaran tahay wax xilka laga qaado haddee qof qofna madaxweyne dalka kabana ku kala haddii inta meel laisku xero laleeyahay waa ka qaadi xilkaqaadista madaxweynaha ama impeachmentkii lagu sameeya madaxweyne proseskaas lama maro runtii dadka xildhibaanada oo hawshaas soo sheegayna ma garanaysaa waxaa la rabay inaad su-aalaha aad si fiican u weydiisaan maadaama aad tihiin warbaahinta saxaafadda aad sheegtaan qofka xilka laga qaado hadduu madaxweyne yahay sida saxilka aad sheegteen oo uga qaadeen say ku suurtageli kartaa dadka looga geli karaa su-aasha walaal annaga runtii baarlamaanka wuxuu ka shaqeeyaa wax la yidhaahdo korjoog korjoogeyd in la korjoogteeyo dowladda oo lala xisaabtamo gudoomiyaha iyaga cali gacal runtii aad baan maaragtay hadda kulley waxyaabaha mooshinka looga keenay hataa sabab ayuu ku leedahay maaha inuu idaacad ka hadlo ama uu wax yidhaahdo ma garanaysaa madaxweynaha ayaan fikradaas ku diidanahay shaqada iyadii waajibaadkiina taas maaha waajibaadkiina waxaa weeye madaxweynaha dib hadduu galo baarlamaanka looga yeero baarlamaankana uu maaragtay uu su-aalo weydiiyo kadib su-aalahaasna weydiiyo wax haddii lagu helo eedeymahaas markaas lala cuskado qodobada dastuurka qaybtii fulinta ayuu ku dhex milnay gudoomiyaha saan dareemayo waxyaabaha loo cuskadayna kamid taha qodobooyinka hadda ku qoran oo mooshinka looga keenay isagoon la tashan baarlamaanka ama ama maaragtay guddoonkii inuu idaacadaha u istaago sida in magaratay inuu wasiir warfaafin oo kale u yahay waxyaabaha lagu haystay kamid tahay maya kawdhimaansho ma aha madaxweynaha waa lama hadhamaana waa lala xisaabtamaaya waa la korjoogteynaya laakiin waa in loo maraa broces baarlamaankaa looga yeeraya baarlamaanka maxaana anaga u nahay baarlamaanka wasiirka qadama madaxweynaha hadduu qadamo baarlamaanka uga yeer cilwaano su-aalaha weydiiyaan baladaadkiisa iyo balabada surweysiyo hala tuso markaas ayaa balabka dastuuriga loo cuskanaya halka xisaabtiisa ay tahay ma aha laakiin inaa in madaxweyne idaacadka la hadlo magarata weligaa miyaa aragtay gudoomiye jawaari ama gudoomiyaha aqalka sare maxaa la yidhahdaa ishaeg cabdi xaashi oo idaacad ka hadlayo le madaxweynaha waxaas waa ku diidana ma jirto shaqadooda waxaa wey inay ugu yeeraan baarlamaanka baarlamaankan ay kula xisaabtamaan cidka adaada cidda dambi gasho walaalow mar kalaa kugu celiyo annaga shaqada iyada waa korjoogteynta laba laam laba hay-adood kala duwan ayaan nahay wixii lagu qaldaman waxaan rabnaa inaan runta u sheegno oo aan baarlamaanka kula xisaabtano oo aan baarlamaankaas ciday qaldantay cidda kale aan idhaahno qodobka dastuurka uu ku qaldaman miiska la saaro hadduu xeer hoosaadka mid kamid a lagu jebiyo lagula xisaabtano shaqadayada waa intaas laakiin inaan annaga maanta aan idhaahno siyaasada weligaan ka shaqeynayna ama siyaasada gudaha ka shaqeynayna waxaa loo baahanyaa ciddi gasho dembi baarlamaanka uga yeer baarlamaankaa la dooday
الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أرولا أبريوك حفيزة إي إلو إي العامل abshirsada iidoysada is-aroosamadu waan istareyha arwadii liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin jenaraal farneejar baydhowniin koytay alaab wareeg wayka oombahi ila walijeeda uurkaana ankoona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariitii aga andhigtooba madii uloosee ismootiloona haato iritoonku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo aga daneeyaasa adduunya lama berewaaha aradaa qanciisoy arwo alla'aamin mudoo hangu adeeg
wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed oo sheegdi intii si wanaagsan lanqiibi golo deegaanka degmada xudur yeego dhinaga kale sheegdi anti dhulka liskaa haysada magaalada baydhabo guddiin hil saara doonta waana cadaaladda ka shaqeeyi doonta si meylasiinkubaha musuq maasuq oo soomaali labaatan iyo toddoba sin haray sheekh xasan ibraahim xasan lugbuur wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka yowsuwa degmada xudur xarunta gobolka bokooro qadka taleefonkii inku ku warami armo wasaaradda cadaalada iyo garsoorka hatifada hayta eed iyada ma hasanto soomaal hadhow ma hasantiin
weli faahfaahin siyaase maadaama wasiirkii cadaaladda iyo garsoorka ete ee arrimo ka dara degmada xudur ee gobolka bokool
soomaalo arrinta ku socoto gobolka eediya anfaylata maamul dhisida wasaaradda arrimaha gudaha iyo c r d iyo dawladaha hoose isku kaalmaysanaya eediyada meelfayliya maro hayta waktidan hadda xaadirka maylaahaayay gebagebo iyo sabohay karan waana si eediyeed infushin oo leerikor muqsud iyo waistabamarin eed iyo eed ukurtogiin leerikor iyo maylahaay walka wadaan dalo xurnimo la sii kuraasti maylahaay madii la siiyo dhati oo hosfududoohay waa nidaam maylaha dawli waa socdo unuuna eeda antaayeersaynawasaaradda cadaaladaha unu maylaha superstation akilana kor ahaan lasiilaalima gudaa maamulka wasaaradda arrimaha gudaha isku leh maadaama deegaankiinuuna xilafaayo dawladiin una kumid ana ilgoolaha kasiir yani laakiin ilaa saacadan aragna wal oo nidaamka dawliga walan dhamaamo silakan walan dhamaamo aragna si cadaalad ahoo nidaamkii la falaayo ana hoyla ku socota wasiir beelo fara badan oo ka nool gobolka bokool waliba iyo ku u waadahayana xaaladda dhanka saame qiibsiga dadka qaar min dad oo walanlahayna wallasi yaliley dad oo wallahayana waliyo lahayana la duusi bal ku waran arrimogaas may kula dareertaan wasaaradda cadaaladda ee tina yo arrimayo horta bani aadamka madii la arro cadaalad inaa la helay amada la arro lambamadiisu walaadisa salaawisa helaya cadaalada jeerta aree ama lankadiis walba saluugsiyin maylayahe cadaaladna jartu leehe runtii caadalna ilaahayu ilaahaya walkas iyo xaq soo soore waana sidii in soore ama bani aadamka wallay ku qaldanaaday koro ama wallay kala taawiyi koro anaa dumarkii xasan ahaantayan hataha ku qaado beelahan mayla raayi degaw gobolka boqol khaasatan degmadii shifadu maamulaha ku haada jari xashooga jaray hadba wakti buu walaayaa jara waktigii unisom oo kale sidii wala faqiir sidii maeh saasagee wala faqiir iyo hay laakiin wali dabada ka haytee sidii cabdullaahi yuusuf waktigii doorashadii kudhiyaasii gobolka boqol khaasatan degmada xudur sidii dadaas waliin iibsidii iyo hatana qiiftiyo arse haddii hore walahan halaaween may leeraaye waa macquul laakiin hadda walaayo markaasay may leeraaye beelaha xaquuqan ama xaquuqtiyo jihayti ama inshal badanaayeen iyo waliqiibi runtii ma ara kornoon darbari wala kaqiibi laakiin da wala isku tabadaayo anhaan ku badan afadaay araaw wala isku hele wixii haddii onay labaatan iyo onay may leeraaye todobada xubnaad halbeel la siiyo beeliheebeelay ba askuhadaftana cadanaha geesoo leero wallay murunku badeen marka haddii laakiin shacabka situationka guud la firiyo annagu mayn aragoo hayne miisaamaiibsiga xaqey walna halaawsanayn insha allahu wali rajeeno degmooyinka kale oo hata maamul dhisada ku bilaawadaashan ini shacabkaskay walan iibsadaan nidaamka dawladana la ilaalayo walaayo masuq amase umadbesha gidii corona laku dheereen iyadaa mahasanti
wasiir deegaanada koonfur galbeed ee bulshada ka nool inta badan wali ku u aadaena cadaalad darada ee wasaaradda cadaaladda iyo garsoorkana adila kindhiibi lan sheekh caalim ana eta marka aramogaas ku waranba maadaama umati hadahashati labaatan iyo toddobada sano wadanka burbursanay dhibaatooyin iyo cadaalad daro iyo hala kulmaayeen may ku qabadu doonta arimogaas walaalow cadaalad darada isku jaro korta bani aadamgaa leeyi soomaaliya walaa an ka dhiki cadaalad daro waayo cadaalada ilaahay garade haddii ana cadaalada la sooro faday sida xadhe e walin maamulo fadhibay aaminsanaa soomaaliya in haka dhawaado fadhi walbadan ilaahay naxariistiisna la helo faday oo oo walbadan hagaago fade ama geedka qaabka hobada fiirido halkaa lubase hajadan dhiibkusheekan xukumada tahay wali laku yaabah ini dantiis shaksiyadeed ku door badutan mayla raaya ilaahay xilsaari ama mas-uuliyadda guud wali la dagaalamo hayno musuqii horey injari la dagaalamo hayno inkasta unu meeli ka cusubnaa hadda xafi sameyntii iyo shaqaalo sameyntii systemkii iyo structurekii wasaaradda iyo dhisidii hatuna ka jirnaa gudaha hata fool una imingan wali indheendheeyo hayne fiiriyo hayne meeraha cadaalad darada ku burgudo hayto insha allah wali rajigiina ani in shaqeeyo doon waa cadaalad darana araa in shaqeeyo doon cadaaladana inay shaqooyo doon idiidiidona maylaaraayo una shareecadaha hortaaga doon hadii ilaahay ah baydhabo markii laku hadalo wali jira iska qabsi dhinaga dhulka e welina mayn helna cadaalad iyo sharci oo arrintaasi xakameeyo wasaaradda mayn ku qorshaysan aramogaas oo dhinaga dhulka ku saabsan walahi uqorshaysanaynin guddi suubini isku dhafe oo beelaha degaw mayna raayo deegaanada koonfur galbeed khaasatan magaalada aada baydhabo magaalamada hada ku meel gaarka inka badan dhulka iska hayshiyoshinaynayna guddi suubini guddi oo wasaaradda garsoorka hooseeda guddigaas oo nooc badan iska jaro saraakiil leh wasiiro leh maamul gobol iyo degmada jiraan odayaal dhaqameedka jiraan culimada ka jarto saraakiisha ka jarto cid kasta meendhaafaniminan dirnu noocyadaas iyada oo la fiiriyaa oo dhowr shuruuc haddaa dhulkan maylaraayo banaanyaha ka dhegi maylaraayo maylaraayo xukusha maqaayaan wali gaazaane ama inuu xalinu sabar loogo oo soo jireen ama dad markhaati oo duucad duucada dhingee laka goxo karo warsho iliyona iyo xindhixindheeyaan sulax isolation ha ku deeraan haddii ha ku deeri waayaan wasaaradda han gudbiyaan guddisaas waayo qabanqaadini waana wal sameey guddigaasaan dirna fadaan ini number one bu wasaaradda fara aan la galnee dad maylaraaye ahlu caqli wal caqliye oo wal fahmi karo un maylaraa arrinteeda nafkiiyaan walaayo ku sheenayna xukun dhabcow taasayna wasaaradda qaadato dhabsigana meelo ku hero qaabkaasa ka kala jan insha allah waana waqti dhowna shaqay doonta arrinteeda وهجاك وسديال كاس ولي بهاي وزير كوزارة العدالة ديو قرصور كوفر قلبت شيخ حسن إبراهيم حسن لبور
omo nadiif basura abo geedka dhardhigowa isdaartaymaad waslahaa karteadagoo jadiidka intaalki warti may wara deerey lukuri dhigoya musnama jaramay ma hindhoo ku jirinta dharkigii keena dhigadayle wah aman hayna maysed maysianka nuuran wara oomo nadiifa laka dhigaysan nuuradi wa oma nadiif aasuwa amay fol aasuwaa haddaba lama kungahaysudee kunkooy unagi oo gaaday oo kunhayta soo hagaaday hayinkadar inibar moosiidii wayiseenaya yeedo lama lama kungaho baakada nusnusya e liseeni lam konton garaama eh lam haba ho qaato bisidikun mayka daariya sidii baakada hanlay hor lam haba qaato sidikun ay dhiibas mayka daariya maab kor qabto ame maydow ayaantan wajagalwa eh hadda hagaade poolana ninkana seehiyay Oma nadif, nabunsi hataw, noqse, may argaw, Norway i Jarmal, Oma nadifat.
gudoomiyaha guddiga qaranka ee dib u heshiisiinta oo walaca kumuuji xiisadoo ka teegan galmudug xille madaxweynaha maamulkaasi i ku-xigeenjay gudoomiyaha baarlamaanka iyo siyaasiyiin kale iyo gadaal ku riyahayan xiisado dhaliidii go-aankii madaxweynaha maamulkaasi use qaadaday ismaaciil macalin muuse gudoomiyaha guddiga qaranka ee dib u heshiisiinta soomaaliya oo waraysi siyaaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo walac uuse ka muuji xaaladda siyaasadeed ee ka teegan galmudug taasi oo uusan sheegin intiiyo sii xumaadahayd maalinba maalinta ka dambayd uu sugoona ambaaqii ili rooji xiisadoogasi guddoonka iyaga meel kamida u tegey annaga golihii baarlamaankan uma sufurnayn guddoonka iyaga meel uu tegey oo xisaasa guddoonka iyaga maanta asagoo joognay beelman ahaaye markii ilaa aan duhurkii markii la ii keenay intaan duhurkii la argin mooshinkii madax guddoomiyaha intaas wixii ka dambeeya ma ogi meel annaga aan mataqaana aan ku kala tagnana ma jirin meel baan wada joognay sharciyadan haddee madaxweyne markii laga keenayo mooshin ama wax laga sameynayo waa inay noqotaa meel guddoonka uu ku aqbalo mooshinkaas guddoonka iyaga cid qabatay ama fadhigaas fadhiisada ma jira haddee sa hadday u saaran tahay wax xilka laga qaado haddee qof qor- qofna madaxweyne dalka kalena ku kala haddii inta meel laisku xero laleeyahay waa ka qaada waa ka qaadista madaxweynaha ama impeachment in lagu sameeyo madaxweyne processkaas lama maro
waa hagaag dhugun sidayaal codkaas walibaan dambeeyey barnaamijka kulunka warsan oo oo ka hasiin saari anigoo maxamed aadan cabdullaahi maxmed socdaale waana sii la socodsiyaayey dhinaga farsamadana waliba gala wingi siyaayay saaxiibkayga maxamed biike tan intii barnaamijkan barnaamij jayhiga una reedunku kulmaan maxmed socdaal oo siinku ku dabowsadaas iyo hamiin nabadeh